Wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayna qayb ka yihiin madax ka tirsan hay'adda ayaa maanta gaaray xarunta maamulka Hirshabeelle ee Jowhar ujeedka wafdigan ayaa waxa uu ahaa kurgalidda xaaladaha saarihii ka dhashay dabkii xoogganaa ee dhowaan ka kacay suuqa magaalada Jowhar ee hanti wadaag kaas oo sababay in dabkaas uu ku baaba'o shan boqol oo goobo ganacsi ah soo dhoweyn kadib wafdiga guddoomiyaha oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa booqday suuqa hanti wadaag oo inta badan dabka ka kacay uu saameyn ballaaran markaasi u geystay guddoomiyaha ayaana suuqa kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatadii ku hanti beeshay dabkaas isaga oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha gargaarka ugu baaqay in loo soo gurmado shacab ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ka sodma ahaan iyo wafdiga aan nala socdo oo hay-adaha UN-ka iyo kulli dhammaan isugu jiro waxaan un dee maqalnay xaaladdan idin gaartay oon idinkugu nimaday waxaan dareemaynaa runtii siday culaaska idinkugu hayso iyo sad meesha uga muuqataan wasaaraddii arrimaha gudaha wasaaraddii gargaarka ee maaraynta musiibooyinka wasaaraddii ganacsiga wasaaraddii qorshaynta guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii ku-xigeenkii gobolka guddoomiyihii degmada kulli inaad meesha ku dhantihiin waa u jeedaa runtii waana xanuunka ay leedahay madaxweynahane intaasoo mar ayuu teleefoonka igula soo hadlay isagoo runtii xaaladdan xanuunka ay ku haysaa sheegayo dabcan annaga waa idiin nimid insha allahu tacaalaa waana dadaali doonnaa waxaa la rabaa inaan horta shaqooyinka kala qaadanno dabcan xaaladda meeshan ka dhacday waa u jeedaa waa musiibo qaran intii tabartayna ah annaga annagoo kaashanayno international communitiga deeqbixiyaasha iyo ummadda soomaaliyeed oo leh ganacsato iyo culimo iyo cid kastaba waa ku laabanaynaa haddii ilaah yidhaahdo waana runtii arrin aad looga naxo in shan boqoloo ganacsi saad ku qiyaastay oo shan kun oo ka badan ay mataqaanaa waxuu ahay ay sii saamaynayso soo guddoomiyaha ganacsatada noo sheegay runtii waa xanuun aad u weyn waaye insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaahdo gurmadkaas waa lasoo waa iska kaashan doonnaa idinka waxaa la iska rabaa suuqyadan waa nugu soo bateen mar kastaa gubanayo in laga taxadiro suuqan dhismihiisa dambe qaabka loo dhisayo in laga taxadiro dambe dabcan waxaa kalantooda runtii xanuun kalantooda inaysan debdemisyadii iyo baabuurtii gargaarka degdega aheeday aysan gobolkuba aysan mataqaana markaas u diyaarsanayn iidana waa ka shaqayn doonnaa haddii ilaah yidhaahdo saan ku heli lahaynay oo laydiin soo gaarsiin lahay insha allahu tacaala annaga oo kaashanayno international communitiga waxaan isku dayi doonnaa inay degmadaani hesho debdemisyadii loogu talagalay